ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا waa darsigii lixaad kitaabka la yidhaahdo ama manduumada cunwaan اlxikam qaala اlmualifu raximah اllahu tacaala wuxuu nooga bilaabanayaa beytka afartan iyo afar kafaa min alcayshi maa qad sadda min cawasi ففيه للحر إن حققت غنيان كفى بيري كفى وحا كافية من العيش نلش حقيدا من العيش أي من الدنيا نلش حقيدا أما الدنيا حقيدا واسكمده وحا كافية نلل حقيد وحا كا كافية ما شيء قد سد duudah ama awdah min cawasin baahida wixii baahida awdah maa sadda maa qad sadda wixii awdah min cawasin waayidda xaggeeda baahida xaajada iyo faqriga yaa wixii kaa duuda kaa awdah taasaa nolol kaaga filan baahida wixii markaas ku tira ku baahi tira fa fiihi kaa dhexdiisa waxaa ahaaday fii maa qad sadda wey lilxuri qofka caaqilkaa maanta xortaan caaqilkaa looga jeedaa alcaaqil alqaanic alcasiiz qofka wanaagsan ee qaanicaaya caaqilka baa looga jeedaaye wuxuu yidhi fa fiihi kaas awdaaya baahida waxaa dhexdiisa ku sugan lilxurina ugu sugan ugu sugan qofka caaqilkaa in xaqaqta haddaad xaqiijiso oo xaqiiq xaqiiqsato aada aqbasho qunyaanun kaaftoon qunyaanun istiqnaa'un yaa baahibax yaa kaaftoomid mina ziyaada intaas yaree baahidii awday markaa hesho waxaa intaa ku sugan yaa kaaftoon baa ku sugan kaaftoon aad ziyaado iyo dheeraad ka kaaftoomaysa waxbaad u baahnayd wixii waa heshay baahidii markaa taagnay bes waxaa meel dhigdhigatay oo waxaa kaysatay oo waxaas waxaa wey intaasaaba kaaga filanba intaad u baahnayd waa heshay dadawacashahaadi waa heshay a kafaa waxaa kaafiya min alcayshi nolosha xaggeeda maabaa kaafiya qad sadda awdah min cawasin baahida xaggeeda fa fiihi kaa dhexdiisa waxaa ugu sugan lilxuri qofka caaqilkaa in xaqaqta haddaad xaqiiqsato ama xaqiijiso qowlkaygu inuu dhab yahay qunyaanun istiqnaa'un kaaftoomid laga kaaftoomo ziyaado iyo dheeraad in la dalbo oo waxaa la yidhi xadiidka dabaraaniga waa isagii u ahaa innamaa yakfii axadakum maa kaana fi ddunyaa qofkiin waxaa kaga filan waxaa kaafinaya wixii adduunyada dhexdeeda ahaa midla zaadi raakibi kan gaadiidka saaran sahaydi musaafirka musaafirka adduunka o dhan baa safar lagu yahay wixii musaafir ku filnaan jiray baa adduunyo kaaga filan musaafir mayaa daarahaada iyo xoolahaada iyo wax kastoo dhan qaadanaya xoogaa yaroo wuxuu qaadanaya oo dariiqa ku maro so adduunyadao dhan waa iska dariiq marid wey ayib qofka cimrigiisu baa la yidhi waa wax iska kooban marka qofka mu'minka adduunyadani wuu ku noolaadaa wa qalbuhu mucallaqun bilaakhirati iyadoo qalbigiisa aakhiro lagu xihay adduunyadana waa ku nool yahay laakiin meel baa qalbigiisa ku xihan yahay waa aakhiro risqiga kafaafkaa inta kugu filan maanta waxaa cuni lahayd waxaad cabbi lahayd waxaad xihan lahayd yaa inta markaa kugu filan kafaaf yaa waa risqiga kaa kaafinaya xaajooyinka iyo baahida qabtay uu kaa kaafiye marow xirto u baahnaa waa helay qado u baahnaa waa helay ma fahamti iyo wixii la mida tusaalayaasha xadiid baa wuxuu ahaa tirmidigu warinayay nebigu inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam duubaa liman hudiya ila alislaami waxaa liibaanay qofkii islaamnimada lagu hanuuniyey wa kaana cayshuhu kafaafan cayshkiisuna kafaaf in ku filan waxaan ilxaaxa oo tiradii ka batay oo meel kale dhigala waaya aan ahayn kafaaf ah wa qanica kuna qancay yaa qanacana ilaahay ku siiyey kafaaf waa waxaan baahidaada ka badnayn in adig inta adiga kugu filnayd wey xaajooyinkaaday ku filanta danahaada qaala almualifu raximah اllahu tacaala wadulqanaacati raadin min maciishatihi wa saaxibu اlxirsi in ahraa faqadbaanu wadulqanaacati qanaacada qofka u saaxiibka ah raadin raadi weeye min maciishatihi noloshiisa qofka qanaacada u saaxiibkaa noloshiisa uu ku nool yahay qanaaca uu leeyahayoo raadi buu ku yahay wadulqanaacati ya waxba alxamdu lilaahi buu leeyahay waxba igama maqna ya waa buuxaa buu leeyahay wadulqanaaca raadin waa mid ku raadiya min maciishatihi maciishadiisa iyo nolosheeda noloshiisa xaggeeda ayib waa saaxibu lqanaaca waa qofka caaqilkaa qofka kale ka war wa saaxibulxirsi dadaalka adduunka lagu dadaalo kanu saaxiibkaa adduunya daydayga adduunya uruuriyaha ah yaa saaxibulxirsi baa leeyahy dadaal iyo mamanaansho midka u saaxiibkaa in atraa xataa hadduu hodmo oo maalkiisu tirada ka bato oo la kala celin waayo faqadbaanun waa mid caraysan oo waxaan waxba uma arko waxaan maxay yihiin buu leeyahy hadduu hodmo xataa yaa waa ii gaadha alxamdulilah meelaan wax kala dhigaan la ahay ma dhahayee meel kasta noocyada xoolaha isagoo haysta wuu iska xanaaqsan yahay xoogaa mid shilimaanka shilimaan badan buu arki yaa ama wax kaloo u baahna uusan lahayn buu arki waa iska xanaaqsan yahay midkaana waxba haysanoo laga yaabo saddexda waqti inuusan wax wada helinna waxa weye hadduu qanaaco leeyahay waa midkaa hore waayo dulqanaacada wey raadliga ah wa saaxibuulxirsana in asraa xataa hadduu hodmo faqadbaan wey waa xadiidkii macnihiisi tacisa cabduddinaari wa cabduldirhami wa cabdulkhamiisa waxaa hoogay diinaarka kan addoonka u ah dirhamka u ah khamiisada u ah haddii la siiyo oo helo adduunyadii iyo wuxuu rabay radiya waa raalli noqon haddaan la siinin waa in lam yucda sakida waa carooni waa xanaaqin waa waa didaya ama waa dudaya rawaahu lbukhaariy waaya waa inaga lahaa abu isxaaq oo kitaabkani aada u soo qaato walaysa liljaahili fi nnaasi muqnin walow mulku lciraaqi lahu ta'ataa ciraaq oo dhan mulkigeeda haddii loo dhiiba xataa yaa wax deeqaya male midkaas balaa waa midaan fiicnayn marka qofka caalimkaado cilmiga leh sheekhaah yaa wadaadka ah ee adduunyada ku dadaalayow waxaad ka dhigan tahay inaadan caalim ahayna jaahil tahay waxaan aa baratay oo aa caalimka ku tahay baadan fahamsanayn aa adduunye raadis mar haddaa ku dhex noqotay oo adduunye muhimmadaadu tahay iyo walbahaarkaadu iyo waxaa ka fakeraysid waxa weeye cilmigaada wuxuu ka dhigan yahay inaadan waxba aqoon kar waayo soo dhaaf markaas qaala almualifu raximah allahu tacaala xasbu lfataa ninka caaqilka ah yaa kaafigiisu caqluhu waa caqligiisa haddou caqli saliima leeyahay in kaana saaxiba caqlin saliim caqli saliima hadduu u saaxiib yahay qofka qofka ay caaqilka ah caqligiisaa ku filan muxuu ugu filan yahay khillan min jihati rafiiq iyo saaxiib qofka caaqilka caqligiisaa saaxiib ugu filan khillan min jihati saaxiib kaasoo yucaashiruhu oo la mucaamaloonay saaxiib oo la mucaamaloodo caqligiisaa ugu filan idaa waktigii idaa waktigii taxaamaahu yaa ay ka dheeraadaan ay ka fogaadaan ikhwaanun walaalo iyo wakhillaanun saaxiibo waxa weeyaan qofka caqliga u saaxiibka caqliga saliimka qof kale caqligiisaa ku filan khillan min jihati saaxiib buu ugu filanyay caqligu kaasoo yucashiruhu la mucaamaloodo yaa oo la rafiiqo oo waxa weeyaan alkayisu man daana nafsa caaqilku waa qofka naftiisa xisaabiya wa camila limaa bacda almowt waalcaajizna waa qofka naftiisa hawadiisa hawadeeda raacsiiya ilaahayna dushiisa tamaniyayaal iskaga tamaniya waaye ayib marka qofka caaqilka ah waa qofka dantiisa yaqaan waxyaalaha wanaagsanoo in la badiyo ay mudan tahay waxaa ka mid a ashyaadu waa wax halaala iyo wax xaaraama waxa kuu bannaanoo wanaagsan karatu salaati cala anabiyi sala allahu calayh wasalam nebigoo salligiisa la badiyo calayhi salaatu wasalaam waaye ilaa bakiilka waxa uu ahaa xadiidku sow sheegay qofkii nebiga lagu ag sheego aan ku salliyin calayhi salaatu wasalaam dadka kuwa ugu oleysan maalinka qiyaamada nebiga ugu dhowna waa kuwa ugu salliga badan nebiga dushiisa ay ku sallinayaan calayhi salaatu wasalaam wax kasta naf iyo maal iyo dad oo dhan waa inuu nebiga ka jeclaado qofkii shay jacaybkiisa ku batana sheegsheeggiisa u badiyaa waaye qofkaas salliga badiyeyna faraja allaahu hammah ilaahay hamigiisa ayuu faydayaa waqfara dembah waa xadiidkii ubay ibnu kacab uu yidhi anigu salliga baan ka dhigayaa waktigayge imisaan ka dhigaa rubuc mayaan ka dhigaa nis mayaan ka dhigaa thuluhayn mayaan ka dhigaa mid kasta waxaa la lahaa intaad doontid haddaa bedisidna waxaa weye inaad bedisaa kuu khayr badan markii dambe wuxuu yidhi dhammaan waa ka dhigayaa waxaa lihi hamigaada waa la faydin dembigaadana waa la dhaafi waaye waa inagii soo marayna xadiidkaas ayib xaaraanta waxaa ka mid a beenta beenta qofka waxay gaarsiisaa fujuur iyo daaca ka bax fujuurkuna qofka naar buu gaarsiiyaa qofku sow been u sheegayo marka dambe ilaahay agtiisa kadaab baa lagu qoraa beenaali been badane marka caqligiisaa rabaa qofku inuu ku xisaabtamo markaas caqligaa ugu filan qofka khillan saaxiib oo yucaashiruhu oo la mucaamaloodo idaa taxaamaahu markay ka dheeraadaan yaa ikhwaanun walaalo iyo wakhullaanun saaxiibo yaa walaalaya saaxiibo markay ka dheeraadaan dee waa goorma kullu nafsin daa'iqatu lmowt humma ilaynaa turjacuun waayo marka waxaa lihi dadka waxaa ugu caqli badan alculamaau alcaamiluuna bicilmihim culimada cilmigooda ku camalfala baa dadka waxaa la yidhi ugu caqli badan cilmigoodii bay ku camalfalayaan waana culimo cilmi bay leeyihiin waana ku camalfalayaan ayb humaa radica labanin xikmat watuqaa wasaakinaa wadanin maalun waduqyaanu humaa waa khabar soo hormar waxaan leeyahay humaadaas oo mubtade labaada iyo radiica labaanin oo khabarkiiya waxaa ka horeeya mubtadaha dambe waxaa soo hormarsataa xikmatun xikmad iyo watuqan alla kabkacabsasho xikmad iyo alla ka yaabid alla kacabsasho humaa usoo bood labadaas inta dambaan soo hormarin xikmatun iyo watuqan labadaas humaa mubtade labaad labadaas radiica labaani yaa waa kuwo isku naas nugay waa waa kuwo walaalo ah yaa xikmadda iyo alla kacabsigu radiicaa labaanin kuwa naas wada nugoo kale wey yaa waxay ka dhigan tahay min say min sadyin waaxid hal naas bay ka cabeen waa walaalo wey radiicaa labaanin laba naas wada nugay soo walaalo maa hal caanaa bay wada nugeen wey xikmadda iyo alla ka yaabid waaye xikmadda waxaa la yidhi waa cilmiga iyo in lagu camal falo maya waa waxay habboon tahay in la sameeyo waktigay habboonayd in la sameeyo siday habboonaydna loo sameeyo dayb ficlu maa yenbaqii fii waqti aladii yenbaqii cala alwajhi aladii yenbaqii ma garateen waa idiin qorayaa waxa weeyaan wixii habboon wixii habboonaa oo la sameeyo fi lwaqti aladii yenbaqii waqtigu habboonaana la sameeyo cala alwajhi aladii yenbaqii qaabkii ku habboonaana loo sameeyo taasaa xikmada taqwaduna waa daacada ilaah iyo daacada rasuulka calayhi salatu wasalaam oo la laazimo waa dariiqii nebiga oo la raaco calayhi salatu wasalaam abu isxaaq wuxuu yidhi raasu lcilmi taqwa allahi xaqaa walaysa bi an yuqaala laqad ra'usta ama ra'is waka waa arrin cajiib zubadkuna muxuu yidhi qaala saaxibu zubad raximahu اllahu calayh raxmat ullahi calayh facaalimun bicilmihi lam yacmalan caalim aan cilmigiisa ku camal faloon mucadabun min qabli cubaadi اlwathan caabid lwahanna waa jira isku mid ya gaartaasa ku dhacday isagana qofkaa cilmigiisa ku camalfal beydka qaybta labaad u imow isagana sidoo kale wooda inta qaadatay waxaa dhahdaa gadaal ka soo qaboo wa maalun maal iyo wa duqyaanun xadgudub maal iyo qooq saakinaa wadanin ya wadan meel lama wada degay wey badanaaba maalka iyo qooqa waa isla socdaan qofka maal loo dhiibo kibir baa lagu arkaa inta badan marka waa maalun iyo wa duqyaanun maal iyo yaa kibir saakinaa wadanin wadan laba wada degay weeye laba meel wada degan weeye mutalaazimaani laba islaazimay weeye laa yanfaku axaduhumaa can ilaakhari haaliban midkood midka kale kama fakado waa isla socdaan inta badan wey dad wanaagsan oo ilaahay maal siiyo daacadaa jire waayo sida labadii hore xikmadda iyo taqwadu walaalo u ahaayeen oysan u kala tegaynin maalka iyo duqyaankuna waa islaazimaan inta badan ma kala tagaan masaladaa waa sidaa wey idaa nabaa bikariimin mawdinun falahu waraahu fii basiidi اlardi awdaanu idaa naba marku ka durko ama markuu ku ciriiryamo bikariimin mid wanaagsan mawdinun mawdin meeshuu deganaa deegaanku markuu yaa ka fogaado ka durko deegaankii buu ka durka waaye idaa naba marku durko marku ka durko bikariimin mid wanaagsan mawdinun baa faacila mawdin makaanu deegaanki meeshuu deganaa baa ka durkay deegaankiisii baa ka fogaaday falahu qofkaa deegaankiisi aan joogin waraa'ahu gadaashiisa waxaa ahaaday fii basiidil ardi ardada fii sanaanteeda dusheeda awdaanun waddamo ardada ilaahi waa waasi meeluu dega waayo maayo qofku meeshuu deganaan jiray yaa hadduu ka fogaado dalkiisii uu ka fogaado qofkaas wuxuu helayaa ardada dusheeda awdaan meele laga wadan yeeshuu ka helayaa alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiruu fiihaa fa ulaa'ika waa iyada leeli waay ma'waahum jahannamu wasaat masiira marka qofkii meel ciriiri ku noqoto meeshuu deganaan jira ka fogaato meel kalaa looga ciwad dhigahayaa waay ayib waxaa jidha marka beydkan muxuu ka hadlayaa rixlada in la rarto meel la aado yaa rixlo waajiba ama ha noqoto ama mid sunnaa ha noqoto iyo cilmi dalabkii yaa haddaa meeshaa deganayd xagga diinta ciriiri ah kaga sugan tahay ama diinba aan lagu hayn ama aqoon iyo cilmiba aysan ka jirin waa badan yihiin meel wax lagu akriyo ama wax lagu bartaayo yaa markii la fiirsho inta meel wax lagu akriyo inta kale ya inta wax lagu akriyaa meelo yar bay noqonayaan wax lagu barto aa laga aflaxo ya khalqiguna meel kasta waa la degan yihi waaye markaas qofka haddii meeshaas iskaga tago meeshaasi ka fogaato meel ardada dusheeda wadamaha wada ah meel laga deegaan yeeshaa wada ah deegaankii ya qoyskaada iyo dadkaada haddaa ka tagtid meel kale ilaahay kaaga ciwaddigayaa wanaagsan waaad helaysaa faa'iidaya khayr ka helaysaa waa waa isaga ilaa abu isxaaq walaa talbas bixayin fiihi daymun ha ku nagaanin yaa meel dulmi ka jiro yumiitu lqalba waa ilaa in kubilta ya waqarib iyo midda dambe oo washariq ah beydkaas waayo waa isaga ilaa xagga iyo xagga aad qariibow iska soco waa cilmi raadi rixladii weeyaan cilmiga meesha waa iska joogi mayso meesha haddii aan waa diintaadi kugu wanaagsanaanay yaa ظaaliman farixan bilcizi saacadahu in kunta fii sinatin fadahru yaqdaanu yaa aaliman kan aalimkaayo ow aalimkaasoo farixan ku faraxsan bilcizi cizigiisa ku faraxsan cizigaasoo saacadahu isaga saaciday oo u kaalmeeyey cizi iyo awood uu leeyahay mid daalima oo ku faraxsan yaa cizi iyo awooda uu leeyahay oo uu gacan ka helay uu ku meel maray awooddiisa iyo taytalkiisa iyo yaa tugtugtiisa yaa daaliman kan daalimkaadi oo kaasoo farixan ku faraxsan bilcizi cizigaasoo saacaddahu gacan siiyey in kunta haddaad tahay fii sinatin lulmo haddaad lulmaysan tahay yaa sinatun walaa noomun soo mahan qur-aanka haddaad lulmaysan tahay faddahru waktigu yaqdaanu waa soo jeedaa ya zamanka iyo waktigu waa soo jeedaa haddaad iska lulmaysan tahay adigu oo qaflo lulmada maxaa loo jeeda haddaad qaflo ku sugan tahay waxaa jira qof daalima dadkoo dulminaya muxuu ku dulminayaa cizi ama awood uu maanta haysto amar u bixin karo awoodou samayn karo yaa hadalku yidhahdaan laga daba dhahaynin waxaasuu isticmaalayaa yaa cizigaasoo saacaddow isaga gacan siiyey yaa taytalka iyo mansabka uu joogo iyo wixii la mida in kunta fii sinatin haddaad lulmo iyo qaflo ku sugan tahay fadahru yaqdaa dahrigaa soo jeeda wey waayo haddaa addoommada ilaahay dulmiday yaa kaa badbaadinaya naarta allaha isaga aan lulmo iyo hurda midna qaban waaye waxay ka dhigan tahay awoodda aad leedahay haddaad ku tagrifasho fa inna cayn allaahi laa tanaamu canka ilaahay cayntiisu yaa xaggaada ma mooga waa kuu jeedaa waa laguu jeedaa wey waaya waxay dhihi jireen soomaalidu yeelaa wuu wuu ilaawaa yeelaa qofka wuxuu raba samayn kara wuxuu sameeyey waa ninka awoodda loo yeelaa wuu ilaawaa yaa la yeelaase ma ilaawo kii wax la yeelay ma ilaawo a kii wax la yeelay ma ilaawo waa ka marka dulmigana ilaahay baa naftiisa ka xarimay wajacaltuhu xaraaman baynakum falaa tadaalamuu dhexdiinna aniguna waa xarimay hays dulmiyinnina saddex duco waxaa la yidhi waa mustajaab waa la aqbalaa laa shaka fiihinna wax shakiyana kama jiro dacwat lmadluum qofka la dulmiyey habaarkiisa qofka la dulmiyey habaarkiisa wa dacwat lmusaafir musaafirka ducadiisa wa dacwat lwaalidi liwaladi waayo waalidku ilmihiisa u duceeyey haddoo habaarana waa khatar musaafirkoo ducaysay kan la dulmiyey oo ciddii dulmiday uu habaaro waayo mastamra'a dulma low ansafta aakiluhu wahal yaladu madaaqa almar'i khudbaanu mastamra'a ma wanaagsado yaa addulma dulmiga low ansafta haddaad nin yahow gar soorto qof yahow aakuluhu dulmiga yaa kan cunaaya ma wanaagsado dulmiga kan cunaayaa ma wanaagsado yaa mastamra'a yaa ma wanaagsado wey ma ma macnaha ma kuma ma jeclaysto ma diibsado oo yaa ma wanaagsado dulmiga low ansabta haddaad gar soorto aakiluhu dulmiga yaa kan cunaya oo dulmiga samaynaya aakiluhu hu oo dulmiga kan cunayaay yaa kuma yaa macaansado dayib wahal yaladu mayuu macaansadaa wahal yaladu mayuu macaansanaadaa madaaqal mar-i qofka madaaqiisa iyo dhadhankiisa khudbaanu qaradameeraad ya khudbaan waa waa geedkaas la yidhaahdo kharaar oo waxaa la yidhaahdaa alxandal alxandal waa qaradameeraad waay wixii kharaar baa la yidhaahdaa amaru min alkhudbaan qaradameeraad waa ka qaraari waayo waayo uurdameeraadna waa la uurdameeraad waayo marka dulmiga ciribtiisu waa kharaar waxba ma macaansanayo qofka dulmiga sameeyey dhadhan ma leh waa qof la yidhi qaradameeraadkaa liqliq oo cun mayuu macaansanayaa ma macaansanayo ma macaansanayo iyaakum iyaakum waadulma fa ina adulma dulumaatun yowma alqiyaama rawahu muslim dulmi iska ilaali dulmigu waa mugdiyaal badan buu noqonayaa maalinka qiyaamada marka qofkuyo haddaa gar soorto yaa mastamrica dulma dulmiga ma macaansado low ansafta haddaad ba gar soorto kan dulmiga samaynayo aakiluhu yaa kan cunaaya huwa dulmigaa wey waay wahal yeeladu mayo u macaanaabaa madaaqal mar'i yaa qofka makaanu dhadhankiisa yaa dhadhansigiisa khudbaanu qaradamera waa geedkaa kharaar wey yaa ayuha caalimu lmardiyu siiratu abshir faanta bigayri lmaayi rayaanu waxaa la gelayaa hadda culimadii caamiliintaha cilmigooda ku camalfalayay kuwii kale waa la soo mara oo ay ka dhignayd inaysan waxba garanayn waayahay oo diinta adduunya doonka ku ahaa ya oo caalimun caalimu lisaan carabka keliya caalim ka yihin waylaka yaa caalim allisaani yaa hoogaada qofka carabka keliya caalimka ka ow oo sida kale u maran ilaahu naga badbaadi wuxuu yidhi qoladii fiicnayd baa la gelaya yaa ayuha alcaalimu kan caalimkaayow caalimkii almardiyu laga raaliga ahaa siiratuhu siiradiisa iyo dhaqankiisa ninka caalimkaayo siiradiisa iyo dhaqankiisa laga raaligaya yahadow ya waa ninka cilmi iyo camal ilaahay iskugu dara eh abshir adugu bishaarayso adduun iyo aakhiraba bishaarayso fa anta adugu bikayri ilmaa'i biyo la cabay la-aantood rayaanun mid cokan baa tahay waa iska cokanta adoon biyo ka dhergin baa iska wadax tahay iska dheregsanta ilaa diintii baa ku camal falaysa fa anta adigu yaa bikayrlmaa'i biyo la-aantood baad rayaanun ayaad fa anta adigu bikayri ilmaayi biyo la-aantood rayaanun baa tahay mid cokan oo dheregsan baa tahay waay waxaa weeye qina nafsi naftaada hodon kaaftoonkeeda qanaacada raalli ahaanshaha dumaaniinada waa iska dheregsanta ilaa ninkii kale wuxuu ah nin adduunya raadraadinaya keliya ninkaanna waa ninkaas wanaagsan oo muxuu xafiday ammaanadiisa cilmigii waaye waa qofkaa fiican weeye ilaahay sheeg sheega wanaagsan siiyey waxaa la yidhi maalinka qiyaamada caalimka iyo caabidkaa la keeni qofka caalimka ahaa iyo qofka caabidka ahaa caabidkii waxaa la dhihin war jannada gal caalimkiina waxaa la dhihin war aduu halkaa istaag ilaa ummadda u shafeecid xaggee jannada kugu sii ordaysa aduu ummaddan baa rabaa inaa u shafeecdid oo meesha marisid yaa ninkaa caabid bu iska isagoo naftiisiibow yaa ku tuugsada laakiin adiga caalimkaa waxaa la doonayaa baa leey waay tarkiib oo tarhiib baa soo saaraya abeaddii tirada badnayd abu isxaaqna waa kaas waxaas oo dhan waa isagii waay wayaa ahaljahli jahliga midka u saaxiibkaayo low asbaxta haddaa waa beriisatid fii lujajin hirar biyo ah dhexdood kii haddeer isagoo aan biyo haysan buu iska dheregsanaa soo maa caalimkii fiicnaa jaahilow haddaa ku waa beriisato fii lujajin mawjado biyoah iyo hirar dhexdood fa anta adigu maa baynahaa waxa dhexdeedaa hirarkaasi laa shaka shaki la-aan adoo hirar biyaa ku dhex jira lam'aanu mid ooman baat mid ooman oo qallalan biyihii si kasi kuu qoyaan mid qallalan baa iska ta yaa mid ooman baata diintii baa ka qallalanta yaa dux ma leh wa yaa aqal jahli jahliga midka u saaxiibkaayow low asbaxta haddaa waa bariisato fii lujajin mawjada biyaa dhexdood hirar yaa fa anta adigu maa kan baynahaa iyada mawjadaha dhexdooda laa shaka shakilaan lam'aanu mid ooman ayaa tahay waay taasay kuu noqonaysa waa aqal jahli waynu ku soo marray abu isxaaqa qur-aankuna waa isaga dhahaya waidaa qaadabahum اljaahiluuna qaaluu salaama abu isxaaqna wuxuu yidhi wain jahiluu calayka faqul salaamu lacallaka sawfa taslamu in facalta hor sidaasaa ku nabadgelaysaaba waay marka hadda waxa weye jaahilkan waa cadamulcilmi waa midaan kabaa garanay mar haddaasaa tahay haddaa xataa mawjado biyaa dhex fadhido mid ooman baat wuu waayey adduunya o dhan haddii lagu siiyo waa xab- qof iska xirmaansan baat abu isxaaq wuxuu yidhi watufqadu in in jahilta wa anta baaqin watasur fi lcuyuuni idaa kabirta waa abyaadda cajiibkahay laa taxsabanna ha u malayn buu yidhi suruuran farax yaa daa'iman mid daa'imaya abaddan weligeed faraxu weligii inuu joogaayo ha u malayn man sarahu qofkuu farax geliyo zamanun waqti saa'athu waxaa xumaynaysa ka nixinaysa asmaanu zamano waqti qofku qofkii waqti farax geliyo oo waqti aad yaa u farxa waqtiyaal dhan baa yaa farax la-aan ku noqonay adduunkaas sida iska ah man sarahu qofkuu farax geliyo zamanu waqti saa'athu waxaa xumaynaysa asmaanun waqtiyaal badan waa kaasa falaysa haadihi اdunyaa bishayin tasuu'uka xiqbatan watasuru waqtan bay adduunyadan xaba maaha oo marna way ku xumayn ya marna way kaa waa kaa farxin wagaayatuhaa in fakarta fiihaa ka fay'ika waa hooskaada oo kale ow ka xulmika idaa xalamta ya waa iska dhadhab sujinta bihaa wa anta lahaa muxibun fakayfa tuxibu maa fiihi sujinta war meelaaba maxbuus ku tahay see u jeclaata adduunyadu waa sijnu lmu'min wa jannat lkaafir sida xadiidka muslimka ah nebigu ku sheegay alayh الsalatu wasalaam qaala almualifu raximah اllahu tacaala wuxuu yidhi idaa jafaaka hadduu ku gooyo khaliilun saaxiib hadduu ku gooyo saaxiibkaasoo kunta aad ahaan jiray ta'lafuhu mid u dunma saaxiibnimo xoog badan idinka dhexaysa baa ku gooyey oo xidhiirka kuu jaray fadlub dalab siwaahu mid kale fa kulunnaasi dadkoo dhan ikhwaanu dadkoo dhan waa walaale yaa dadkoo dhan walaalaha laga helaaye wanaagsane haddii midku xumeeyey mid wanaagsan dalab yaa haymoodin kaa keliya inuu jiray oo aan wax dambe oo saaxiib aadan helayn oo ay kuu dhammaatay hamoodine innama almu'minuuna ikhwatun waa ikhwatun fiddiin waa diintay walaal ku yihiine yaa fa aslixuu bayna akhu walaal waxaad samaynaysaa mid kale wanaagso dadkao dhan waa walaalo mu'miniintaaye oo waxa weeye kunuu cibaadallaahi ikhwaanan almuslimu akhulmuslim laa yadlimuhu ma dulmiyo walaa yakduluhu ma hoojiyo walaa yakdibuhu walaa yaxqiruhu attaqwaa haahuna wayushiiru ilaa sadrihi alaaa maraat xadiidka cajiibkaha bixasbi imriin min ashar qof waxaa shar ugu filan an yaxqira akhaahu lmuslima walaalkiisa muslimkaa inuu xaqiro kullu lmuslim cala almuslim muslim dhammaanti muslim kale dushi dhammaanti xaraamun xaaraan buu ka yahay damuhu wa maaluhu wa cirduhu saddexdaas sax xaaraanka ah waa kulliyaadkii shantaa kulliyaat alkhams yaa xadiidka muslim baa warinay khamsa khamsa waxaa weeye khamsa wa khamsuun waa beydka konton iyo shanaad qaala almualifu raximah allahu tacaala beydkaana beydaan soo marnay buu la macnaya oo haddeer cashirkaan kusoo qaadanay darsigaa u dambeeyey wain naba'at bika awdaanun nasha'ta biha farxal fakullu bilaadi illaahi awdaanu wain nabat hadday fogaato bika adiga awdaanun waddamo oo nasha'ta bihaa kusoo barbaadhay dhulkaa taqaanay kusoo kordhay kusoo barbaadhay aad joogi jidhay yaa hadday kaa fogaato farxal raro guur ka tag fa kullu bilaadillaahi ilaahay dhulkiisa oo dhan yaa awdaanu waddamo weeyaan meeshaa tagtaba yaa waa dhul ilaahay yaa meeshaa ku dhalato kusoo barbaadha haddii ay kuu surooy weydo ka raro waay hadday taas kaa fogaato raro oo cilmiga barashadiisa u raro waay marka beydkani wuxuu la mid yahay midka hadda soo marnoo idaa nabaa bikariimin mawdinun falahu waraahu fii basiidi اlardi awdaanu kane kaas waa isku mid markaa farxal raro fakullu bilaadi illaahi ilaahay bilaadiisa dhammaan awdaanun awdaan weeyaan yaa meelo laga degaan yeesho wey meelo laga degaan yeesho yaa oo lagu noolaado baa ilaahay ka dhigay oo la camiran karo lagu noolaan karo lagu cibaadaysan karo wax lagu baran karo taas haddaa ka soo tagtay mid kale aa lagaaga ciwad yeelayaa wey mid kale ayaa lagaaga ciwad yeelaya waayo marka abyaaddan waa abyaad aada iyo aad wa cajiiba darsiguna halkaas inoogu joogaa wallahu subxaanaه wa tacaala aclam